wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalk ah soomaaliya cali yuusuf cali cali xoosh ayaa shirgadoomiyey kulan lagu soo bandhigayay waxqabadka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee hirshabeelle ee laba kun afariy labaatan iyo waxyaabaha hortabinta u leh wasaaradda laba kun shan iyo labaatan kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa qeybo ka mid ah xildhibaanada maamulka hirshabeelle golaha wasiirada mas-uuliyiinta maamulka degmada kan gobolka shabeellaha dhexe odayaal lakhan iyo waxgarad inta uu socday kulanka waxaa lagu soo bandhigay buugga ka hadlaya muhiimadda ay leedahay maamul wanaagga iyo dowlad dhiska iyo sidoo kale fahamka iyo nuucyada nidaamka federaalka ah ee dowladda soomaaliya ay isticmaasho ugu dambeyn wasiir cali xoosh ayaa ka mahad celiyey wasaaradda arrimaha gudaha dadaalada ay gelisay dowlad dhiska iyo sida ay ugu dadaashay in dowladdu ay dhisanto agaasimi ku-xigeenka warfaafinta iyo xiriirka bulshada madaxtooyada hirshabeelle mahad axmed cali sow ayaa faahfaahin ka bixiyey shirka golaha wasiirada ee ka dhacay magaalada jowhar maanta madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen guudlaawe ayaa guddoomiyey shirka golaha wasiirada dowladda hirshabeelle oo maanta ka qabsoomay magaalada jowhar inta uu socday kulanka waxaa warbixin looga dhageystay wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowladda hirshabeelle sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee hirshabeelle ayaa golaha uga warbixiyey halka ay marayso daadejinta dhismayaasha golayaasha deegaanka waxaana uu ka warbixiyey in wasaaradda arrimaha gudaha ay ku guuleysatay in dhowaan ay golo deegaan ka dhisto degmada mahadaay degmada jowhar iyo warshiiq waxaana uu soo gudbiyey degmooyinka la filayo in dhowaan loo sameeyo golo deegaan kulanka waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda soomaaliya caafimaadka biyaha waxbarashada saldhigyada xarumaha degmooyinka iyo garoomada lagu ciyaaro kubadda cagta wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ayaa dhankiisu waxa uu hirshabeelle uga mahadceliyey sida quruxda badan ay uga guuleysatay barnaamijka waxaana uu sheegay in barnaamijyaad dhowr ah ay kala shaqayn doonaan hirshabeelle madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen guudlaawe ayaa bogaadiyey guulaha laga gaaray barnaamijka xasilin